allah ha u naxariistee maxamed aadan xirsi teera oo ka mid ahaa wariyayaasha ruug cadaaga ah ee soomaaliya ayaa maanta ku geeriyooday cisbitaal ku yaalla magaalada london madaxa laanta afka soomaaliga cabdiraxmaan yebarow iyo dhammaan bahda v o a waxay tacsi u dirayaan geerida marxuum teera waxayna eebe uga baryayaan inuu jannadii firdowse ka waraabiyo dhinaca kale geerida allah u naxariistee weriye teera iyo shakhsiyadiisii ayaa ibraahim xasan daanduray uu wax ka weydiiyey qaar ka mid ah rug cadaaga wariyayaasha soomaaliyeed oo ay iskala soo shaqeeyeen raadiyo muqdisho maxamuud sheekh axmed dalmar iyo madaxa laanta afka soomaaliga ee v o e da cabdiraxmaan yebarow siciid faarax yare cabdulqaadir maxamed mursal maxamuud cabdi cali ducaale cabdinuur sheekh maxamed isxaaq iyo yaasiin ciise wardheere waxaa hadalka ku horeynaya maxamuud sheekh axmed dalmar بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأزكى السلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأزكى السلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan ka xasuustaa dee saaxiibkaygii iyo rafiiqayga aanu mar shaqada wada bilownay kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo toddobaatankii waqti markaa dee dhalinyaro la ahay kuulada laga soo baxay markiiba waxaanu noqonay rag isku lug ah ama isku magaranaysa waddo ah xafiiskii wararka ayaanu u badnayn barnaamijyadan waanu wada samayn jiray nin aada iyo aad isu raacsan ayaan ku xusuustaa nin dhowrsoon oo weliba aada afkiisu u dhowrsoon yahay oo yacni aanad ay suuragal aanay ahayn inaad ka maqasho ere aad degsato ama waxyaabaha maaragtay markaa dee caadigaba iska ahaa ee dhalinyarada u ahaa maaragtay mubaaxa waxa uu ahaa nin dhaqanka ku adag oo weji keliya aada ugu imanayso wax isku ogeydeen sideedii bay aada ugu imanaysaa haddii uu waxa aanu diidan yahayna horuu kaaga sheegay may waxaa ma geli karo ama ma ogoli nin dabeecadiisu saas tahay buu ahaa nin kartila buu ah saciid faarax yar ayaa ka mid ah wariyaashii waaweynaa ay soo wada shaqeeyeen maxamed aadan xasi ter adiga maxaad maxamed aadan xasi ter allah naxariista aad noogu sheegi karaysaa sifihiisii iyo waktigaa isbarateen intaad maxamed sheekh axmed dalmer taabtay oo ku saabsan teera in ka badan ma sheegi karo ilaahay ha u naxariisto dalmer iyo iyo maxamuud iyo mar hadday joogaan iyo iyo cabdiraxmaan iyo iyaga aada iga badsaday oo aan u malaynayaa inay war war iga aqoon badan yihiin maxamed aadan teera allah unaxariiste allaha u naxariisto maxamed aadan xisi teera waxa uu weliba geeriyooday wakti lagu guda jiro bisha kheyrka badan ee barakeysan ee ramadaan maxamuud cabdi cali ducaale adigana bal teerna waxaad ka xasuusato allah unaxariiste inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun teerada wax badan baan ka xasuustaa laakiin waxa iga hormaray dalma wuxuu u sifeeyey ninkaasi sidii uu ahaa markaad akhlaaq ahaan u eegto iyo markaad u eegto ahaan shacir baan weliba anaga ahayn waa beri baan wada deganayn marka xataa xaafadoodii baan garanayaa aabihii baan garanayaa oo bilayska ahaan jira odayaashii hore ahaa walaashii faadumo iyo baan garanayaa ilaahay naxariistii janno ha ka waraabiyo intaa lagu sheegay buu ahaa nin akhlaaq wanaagsan oo markuu dalada faraaxi oo kaftar badan ilaahay naxariistii janno ha ka waraabiye nin wanaagsan oo odaya oo waxaad isku ogtiin aad isku ogtiin buu ahaa oo aan leexleex lahayn kaftan badan calool wanaagsan waxna aan qarsan oo markay wax yar xumaadaan kugu cadaynayo kuoa wararkaas maxay saa ka tahay ilaahay naxariistiisana ha ka waraabiyo ehelkii iyo qaraabadiina sabirgiiyo naasiyo faaduro sidaa ku garanayno cabdiraxmaan yeberow madaxa laanta af soomaaliga ee v o a ayaa isaguna qadka ku jira haatan isagoo jooga virginia waana soo wada shaqaynay dhammaanteen raadiyo muqdisho yeberow maxaad noogu sheegi karaysaa allah u naxariiste sifihii iyo dhaqankii iyo wada shaqayntii maxamed aadan xirsi teera inaa lilahi wa inaa ilaa raajicuun dangirey aad baad umahadsan tahay waa run oo xafiiska ma joogo virginia ayaan fasax yar uga maqnayo xafiiska teera maalmihii hadda u dambeysay inuu xanuunsanaa waan la socday oo dhowr jeer baan telefoona u diray laakiin aan nasiib dara isweynay cabdinuur sheekh saxaaq oo saaxiib iyo qaraababa ay yihiin baan fariimo u faray oo iga gaadhsiiyey intii dee wanaagee uu qof lahaa ee asxaabta iga horreysay ay sharxeen waxba dib ugu noqon maayo aniga markaan shaqada ku biiray sidaa uu dalmar u sheegay raggii iga wada horreeyey bay ahaayeen isaga iyo dalmarba laba sano meelahaas iga horreeyeen markaan shaqada ku biiray oo aan ahaa ninka dhalinyarada ah ee marka xiriirinta weliba markaan joogaan ku bilaabay oo galabtii afarta markaan soo galo saacadda shanta markii warku yimaado oo dadku wada sugayaan waxaa inta badan ku qornaa raggu uu teera ka mid yahay liiskaa waxaana loo soo dhigaa librariga meesha aanu microfoonka ku haysana meel u dhow oo aanu ka daalacnaa qofka war kale si haddii waktigii uu soo daaho aan u xasuusino markiiba markaad ogaad markaan anigu aan isha ku qabto inuu teera leeyahay sidii wax qodob ka mida stuudiyahoo kale ayaan ugu talageli jirnay inaanu marnaba daahayn ama una maqnaanayn oo weliba wakti loogu talagalay in ka badan intuu soo uu yimaado uu nala sii fadhiisto uu noo sheekeeyo oo qalbigu noogu dego in maatana uu qofkii warka lahaa uu joogo oo marnaba una baaqan marka qodobkaasi waxaan ku xajinayaa un qodobkii dalmar uu ku horumaray ballanta adkeynteeda oo dee shaqaduna ay ugu muhiimsanayd sanooyinkii dambe sideed sagaashameeyadii oo aan anigu aan intaan maraykan ka tegay aan aan nairobi u guuray oo muddo sanooyin aan joogayna isaga iyo yaasiin ciise wardheer iyo raggaan isku lug darsano galbihii wada sheekaysana markii shaqada laga soo baxo ayay ahaayeen oo aan meel isku imaan jirnay oo aan dadka kale iska xigno dadkuna ay yaqaaneen inaan ahayn wariyaashii radio muqdisho ee hore oo aan halkaa ka sameynay jaaliyad xagga wariyaasha xafiis oo u dhigmo oo kale marka allah u naxariisto waa meel loo wada socdo sida aad u sheegtay daan duray bil ramadaan gaar ahaan maalmihii u dambeeyey khayraadka badan uu ku jiray ee ilaahay yidhi na ha ha hal hal ducaa lay weydiisto anna waa idin waa idin aqbalayaabaa lagu jiraa waan u duceynaynaa inuu ilaahay jannada fardoosa geeyo inteeda hadnayna uu ilaahay noo kala fogeeyo waa rubta aniga lafteyda waa la soo shaqeeyay allah u naxariisto maxamed aadan xirsi teera agaasimana waa iisoo noqday dalmar markii dambeeto waxa uu noqday madaxii raadiyo muqdisho ha Kadib- waxa uu noqday kii sagaal boqol iyo sagaal iyo toddobaatankii waktiyadii germany aan ka noqday eh, gudii sanadka may meelahaas intii ka dambeeyey waa meelaha marka aan sheegayo aan leeyahay yani xagga eh, hawl maalmeedka asaasiga ahee hawl radio waa ka sokow xagga mas-uuliyadnimada iyo maamul xujinta nin aada ugu wanaagsan buu ahaa Eh, isaga iyo allaha wada naxariistay yaasiin xaaji ismaaciil ayaa u kala shaqeeyey markii dambena isaga agaasimo noqday wuxuu markii dambe haddana tegay jaamicadii eh, saxaafadda kuliyadii saxaafadda waktiga ayaa markaa em, anigu aan madaxnimada soo galay oo marna herofeedi muqdisho ahaa marka ugu dambeysay aan ka imanayana aan agaasimo idaacadaha ahaa sidii ayaanu magaranaysaa dee wakti yani aan u wada waktiga aan ula socday idaacadda inuu madax ka noqday soona inuu madax ka noqday hawlo kale oo badan oo de marka aanu soo kala fogaano anuna aanu xaggan yurub soo galnay iyaguna ay xilli ee dhulka ku hadhay ahaayeen laakiin nin mar walba meesha uu jooga ka muuqda oo kaga muuqda yacni daacadnimo iyo karti iyo ma garanaysaa nin weji keliya loogu soo hagaagayo oo aan laablaab iyo leexleex midda lahayn qodobkaas een uu hadda dalmoor ka dhawaajiyey xagga akhlaaqaadka ah cabdiraxmaan waa tii berigaas dhalinyarada la wada ahaa dhalinyaradu dimakan oo mid qayilaya iyo mid meel iska ordaya waxyaabo badan baa iska jijiro oo dhalinyaronimadu wadatay sidaa dalmar u dhigay maxamed aadan wuxuu ahaa nin ka dhowrsan waxaas oo dhan oo aad arkayso inuu keligii socdo haddii uu maakina uu asxaabiya raacayana dad nadiifa oo uu og yahay inaanay wax ka soo gaarayn oo inaba wax balwada oo iminka aan sheegi karo aan weligeed ku maqal ayuu ahaa marka nadaafadaas uu ilaahay u dhashay ilaahay qabri nadiif ha siiyo dadka ay soo wada shaqeeyeen allah u naxariistee maxamed aadan xirsiteera waxaa ka mid ah cabdiqaadir maxamed mursal oo ku nool eh, minneapolis minnesota Eh, cabdiqaadir allah u naxariisto eh, maxamed aadan xirsiteera maxaa ka xasuustaa oo aad nooga sheegi karaysaa inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun marka ugu horeysa ibrahim ene xasan daanduray maxamed aadan xirsi tera insha allahu tacaala allaha u naxariisto marka ugu horeysa waxaanan marka ugu horeysa aan tacsi u darayaa dhammaan eheladii qaraabadii iyo caruurtii uu ka geeriyooday maxamed aadan xirsi tera allaha u naxariiste marka xiga haddaan usoo laabto su-aashii aad i weydiisay maxamed aadan xirsi tera muddo dheeraan soo wada shaqeynay waxaanan u maleynayaa eh, sanooyinka u dambeeyey markii laga soo qaxay dalkii ama dalkii laga yimid aniga iyo nin lagu magacaabo yaasiin ciise wardheere
magaalada nairobi inaan muddo dheer aan wada joognay oo aan kasoo wada shaqaynay maxamed axmed xuseen teera sidaad og tahay adiga laftigaaga adiga oo daandurayaa iyo isagaba waxaad ka wada tashanaydeen xafiiskii wararka ayaad ka wada mid ahaydeen maxamed aadan xirsi teera dad badan inay yaqaanaan oo dadkii waddanka xilliyo aada iyo aada u qiimo badnaa lasoo dhaafay dadka codkiisa iyo warkiisa dhegeysanan jiray wuxuuna ka mid ahaa war akhriyaashii soo mara abid idaacadaha soomaaliyeed wuxuuna ka mid ahaa dhalinyaradii lagu dhisay qaab casriyeedka cusub ee ilaa iyo maanta soo gaaray ee idaacadaha soomaaliyeed ay ku shaqeeyaan aniga waxaan isbaranay kun sagaal boqol toddobaatan iyo afartii xilligaasi oo aan ku biiray raadiyo muqdisho weliba qeybta farsamada anigoo ka mid ah waktigaas derisna waan ahayn oo inta aan wada shaqaynayn ama aan wada soconay oo dhan maxamed aadan xirsi teera deris baan ahayn oo hadda saacadaha ugu badan markii laga reebo habeenkii seexashada xaafadaha aan kala aada mooyaane inta kale oo kasoo hartay maxamed aadan waa isla fiirsan jirteen waa isla soconay kalama haraynin oo waa isla joognay oo saacad walbaba waxaan ahayn dad isla socda waxaan ahaa maxamed kuwa ugu horeeya ee taxadarka iyo mas-uuliyadda iyo howlkarnimada ku sifooba ayuu maxamed ahaa yaasiin ciisugu dheere oo ka mid wariyaasha v o a oo ku sugan magaalada nairobi iyo cabdinuur sheekh maxamed isaaq oo ka tirsan wariyaasha b b c da ee jooga london ayaa iyaguna ka mid ahaa shaqaalihii allah u naxariistay maxamed aadan xisiterre ay soo wada shaqeeyeen oo aan wax ka weydiiyey sifi allah u naxariistay maxamed aadan xirsi waxaa ku horeynaya cabdinuur sheekh maxamed isaaq daaduley aad baad umahadsan tahay ina lilahi wa ina ilahi raajicuun naxariista janna allaha ka waraabiyo maxamed aadan xabsi teera saaxiib iyo walaal qaaliyu ahaa saakay oo khamiisa saacadda ingiriisku abaarihii markay ahayd kow iyo tobankii barqadii ayaa tii alla u timid oo xijaabtay muddana intii dhowr toddobaada isbitaalkaanu ku jiray oo ku xanuunsanaa waxa aanu ku xasuusto teera naxariistii janna allaha ka waraabiye waxaa ka mid ahayd halhaysyadiisii markii idaacadda aanu kusoo biirnay dhammaadkii toddobaatanaadkii haddaad weriye tahay wax aadan fahamsanayn dadka haw sheegi macnaha maalintii ugu horreysayba tababar baa halkaa nooga bilowday iyo dadkii way aragga ahaayee markaasi joogay oo anigu weliba intii nasiibka u yeelatay aan ku jiray isaga ilaahay ha u naxariistay yaasiin xaaji ismaaciil cabdi idriis ducaale axmed cali askar oo hadda london jooga maxamuud sheekh axmed dalmar raggii akhyaarta ahaayo maarata qiimaha lahaayo sida wanaagsan maarata indhaha noogu furay nin wuxuu ahaa runtii aad iyo aad ugu adag mabaadida warbaahinta iyo warfidiyeenka iyo in waxaa dhexdhexaad laga noqdo in aan maaragtay warfaafinta ama warbaahinta waxaa la yidhahdaa ama waryanimadu aysan gorgortan gelin mabda'aasi in uu noqdo mid ka aslaaxa qofka bini aadamka ah sharaftiisa iyo karaamadiisana dhowra dadka wax ka sheegayo iyo kuwa dhegaysanaya intabana sharaftooda iyo karaamadooda uu dhowro nin wuxuu ahaa run ahaantii aad iyo aad iyo aad dhinac kasta markaad ka fiirisid warbaahin iyo weriye marka aad tiraahid sharafteeda iyo sharcigeeda iyo shuruucdeeda iyo nidaamkeeda iyo xerarhkeeda sida ay yihiin ugu dhaqma ayuu ahaa dadkana sidaas u fari jiray yaasiin ciise u dheere adiga maxaad ku xasuustaa allah u naxariistay maxamed aadan xirsitere ina lilahi wa inaa ilayhi raajicuun walaale ilaahay ha u naxariisto maxamed aadan xirsi teera wuxuu ahaa mid ka mid a halbowlayaasha waaweyn ee warbaahinta soomaalida cabdinuur iyo adigaba si gaara iyo intana dhegaysanaysaba waan ka tacsiinaya ehelkiisina hadda waan la joogaa xaaska iyo ciyaalkii haddaan ka imid waxaan runtii ku xusuustaa cabdinuur sida uu sheegay wuxuu ahaa nin waxaa la yidhahdo professionalismka ama xirfadda shaqada aada u ilaaliya nin wadaniya oo niyad wanaagsan leh oo dadka la shaqeeya da' kasta qiimeeya ayuu ahaa run ahaantii warfaafinta ka sokow jaamacaddii la foga aan isku soo gaarnay wuxuu ka mid ahaa dafcaddii ugu horreysay ee warfaafinta oday nabadoona buu ahaa marka dadku ay isqabtaan si wanaagsan u dhexdhexaad iyo cadaalada waxyaabaha kale inta kale aan ka bartayna waxaa ka mid a nin ehludiin oo ahaa oo diinta aada ugu wanaagsan waxaa kale oo xiriiriyaa qof kasta oo warfaafinta iyo intii ay dhaleen iyo asxaabtooda goordhow waxaa ila hadlaya cabdi xaashi cabdullaahi anoo carruurtiisii la fadhiya waa maareeyihii tiyaatarka markaa isagoo agaasimaha waaxda warfaafinta u ahaa haatanna ah guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka oo fariin gaara idinkoo dhan idin gaarsiinaya maadaama bahdi warfaafinta uu ka mid ahaa waxa uu ka tegayay lix carruura oo haatan shan halkan ayla joogaan saddex wiil iyo laba gabdhood gabadha dhaksarada ee faran joogta ingiriiska iyo hadda shanta halka joogta weliba u s i u jaamacadda ugu sarraysa ee maraykanka ee nairobi ayay dhigataa oo hadda aan wada joogno caruur wada dhisan oo magaca leh oo wanaagsan buu ka tegey ilaahay waxaan u rajaynaynaa ilaahay inuu iyada xafido isagana maalin wanaagsan buu dhintay oo taariikhda magac ku leh oo tobankii ugu dambeeyay ilaahay jannada inuu ka wanaagiyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibkeen naga baxay maxamed aadan xirsi teerana waxaa leenahay naxariistii janno allah ku siiyo qoyskii iyo ehelkii uu ka tegana samar iyo imaan allah ka siiyo amiin amiin amiin aamiin ayaanu ku daraynaa haddaanu nahay bahda laanta afka soomaaliga ee v o a kaas waxa uu ahaa ibraahim xasan daanduray oo allaha u naxariistay taariikhdii iyo shakhsiyaddii maxamed aadan teera oo maanta ku geeriyooday london wax ka weydiinayay jiilkiisi